والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا ومن أنواع المجمل ما حدثه الشرع من دلالة جديدة لبعض الألفاظ لبعض الألفاظ xuri wa min anwaaci lmujmali mujmalka qaybihiisa waxaa kaba mid ah maa xadasahu wixii uu soo darisiisay asharcu sharcigu macnaa waxyaalihii aan hore u jirin ee alfaada macaanida ay leedahay ee sharcigu laakiin laba yimi ka uu markaasoo min dalaalatin dalaale ah ama mafhuum iyo macnaa jadiidatin cusub oo libacdi alalfaadi alfaada qaarkood u sugnaaday bixaysu meelo ina saamica ruuxii maqlaya lafdigaasi laa yahtadii aanu u hanuunahayn ilaa macnaha macnihii alfaadaasi lahayd bidalabi doondoon uu isagu doondoon uu xaggiisa uun kaba baxsiyo iyo wata'amuli uu fiirsi uu fiirsado aanu macnihiisa kuba garanahayn oonu ku gaadhahayn bal fil istifsaari wuxuu ku haleelay macnihii ugu hanuunaya ee macnihii uu ku heli karaa ay tahay uun fil istifsaari weydiin iyo istifsaar min qaa'ilaha kii hadalkaa ku qowlay ee yidhi uu weydiiyo kuwaasna qaybaha mujmalkay kaba mid yihiin oo mujmalkii buu inoo soo sheegay asbaabihii keenaysay oo waa kii ilaa afar saddex qaybood baan soo aragnay waxyaalaha mujmalka walow dee shareicada tafsiirkeeda uu laba socdo waxa kaba mida buu leeyahay oo dee mujmalkii waa kaa macnihiisi aanu u cadayn ee ruuxu markaa uu maqlo aanu wixii macnihii loogaba jeeday bal sababta ijmaalku keenay waxay doontaba haba noqotee aanu garanahayn marka ijmaalkii waxaa ka mida buu leeyahay shaarica ayaa wuxuu la yimi alfaado alfaadahaasi luqada carbeed macaani bay ku lahaayeen laakiin macnooyin cusub oonay markii hore dadka luqadu aanay u aqoon ayuu shaarici uba isticmaalay macnaha u isticmaalayna dee haddii aan xaggii shaarica tafsiir lagaba helin wax ufiirsi iyo waxyaalaha lagu garanaya mahayna macnihii hore waa laga naqliya waa macno cusub oon luqadii kuba sugnayn oo waxay dalaalo cusub bay leeyihiin oo tii horey lahaayeen aanay ahayn waxaa lagu ogaan karaa waa iyadoo ciddii ku qowshay ee qaa'ilka ahayd dee sharcigii baana lafdigan laba yimi la weydiiyo waxa macnihiisu yahay kuwaasi bal inta aan shaarica caddayn macnihiisa sheegin waxay noqonayaan yadna mujmalkan ayay noqonayaan amsiladii muxuu kaba dhigay mislu atadruuna man ilbakhiilu atadruuna man ilmuflisu bal markaa bakhiil markaynu eegno luqadii carbeed dee macnuu ku leeyahay mufliskuna luqadii carbeed macnuu ku lahaa laakiin macno aan kii ahayn ayaa shaarici bal uba isticmaalay meelahan oo kale bakhiilkaoo kale walow laftiga xadiidku dee san aanu wada dhammayn xadiidkii albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya bakhiilku waxa weeye ninka aniga agtayda aniga agtiisa laygu hadal qaado en uguba salliyin oo ujeeddadu dee salligii rasuulka uu kuba salliyayay oo uu ku mudanayo ilaahoo isaga kuba salliya uu kuba mudanayo ninka naftiisii khayrkaa weyn kaba qadiye kala bakhiilay kaas baa bakhiylka dhana haddaba bakhiil oo loo isticmaalo kaa rasuulkii ilaahay intuu maqlay dikrigiisa ku salliyi waayey ee waa dalaalo cusub oo imaka sharciga xaggiisa uun kaba timiyo luqadii carbeed aan kuba sugnayn macnihii hore uu kuba lahaa marka taa maxaa lagu ogaan karaa waa iyadoo dee rasuulkii ilaahay tafsiirkiisiinbaa lagu ogaan karaa ee ruuxu ta'amul iyo ama luqadii uu egeegay iyo dib u noqod kale kuma ogaan karo markaa mujmal bay jaanibkaa noqon waxaa la mida xadiidkii shahiirka tadruuna ma dee waxaweyn lafti dee shahiirka ahaa bal ee aada dadka dhexdooda kuba shuuroobay atadruuna man ilmuflise dee saxiixa muslimiya kuba sugnaa ma garanaysaan ka mufliska muflisku dee say u yaqaaneen waa kuwii rasuulkii ilaahay kuba yidhi agtayada wuxuu ku yahay ninka aan dee lacagna lahayn mataac kalena aan lahayn adigu xoolo lahayn kacaydha ah kaasay u yaqaaneen maxaa laakiin rasuulka ilaahay uu u soo faray waa ninka aakhiro caydhoobaye ka caydhoobaya xasanaadkii iyo daacaadkii uu la yimid sawaabkeedii cid kale qaadanayso isagii markaa halkaa wax la-aan noqonaye saaba naar kuba gelaya marka dad kale uu ku tacadiyey ajrigiisii la siiyo muflis bal markaa macnaha dambe loo soo raray waa dalaalo cusub dalaaladana istifsaarunbay kuba imanaysaa ee kuma iman karto laguma ogaan karo ta'amur iyo dalab taasna waa nooca mujmalku ama anwaacdii mujmalku kaba mid yahay waatuu dhi dehaadan saa daraaddeed marka noocanna mujmalkii kusoo darro walow dee hadda tafsiirkiisi aan sharcigii ku wada hayno wax si a lagu daayay aanay ahayn falmujmalu mujmalku baabun waasicun waa baab waasica iyo wamabxasun mabxasan raxiibun waa iyadna waasica unoo dee raxubati daaru oo kale macnaa way waasac noqotay waa isaguna waxa weeye mabxas isna ballaadhan weeyaan oo ujeedadu ma aha un wax kalimaad yaroo kooban kuba kooban ama tafsiir yaroo kooban intuu leeyihiin misaallo yaroo kooban ama asbaabihiisu ay sabab keliya noqonayaan maahe waa mabxas ballaadhan cinda alusuuriyiin usuuriyiinta agtiisa agtooda waclam waxaad ogaataa ana alijmaala ijmaalku wain kaana haba ahaado qad warada mid soo arooray fi shariicati shariicadii oo ijmaalkii waa kaa ama mujmalkii bayaan iyo cadayn iyo in la fasira u baahnaa bal markaa haddaba haddii aan tafsiirkaa la helinna sidiisa looguma camal falayo haddaba ijmaalkaasi shariicadaha kuba yimaado wa annahu haba noqdo annahu isagu nawcu nawc min tacabud illaahi tacaala lilcibaad tacabudkii dee ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu kuba kalifay waxyaalo ee daacadooda iyo cibaadadooda ay kuba muuqanayso oo taas ay u noqonayaan rabbi kuwa adeecay addoonnimadii ay daahir tahay markay uga hogaansamaan nooc saas haba ahaado waxyaalo tacabud u yimaada ha kuba jireen oo dee si daacadii dad ay uga muuqatiyo imtisaalkoodii fainahu ijmaalkii fainahu shaniya lam yabqa ma hadhin fiiha shariicadan islaamigaa dhexdeeda mujmalun wax mujmali marka hore wuruudku haba jiro asbaabahaasna ha keeneen laakiin dhammaan waa la wada fasiray dhammaan waa la wada caddeeyey marka wax mujmaloo baaqi ku ah oo ijmaalnimadiisii ay si un u yahay taasi ma jirto lianna nabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulku qad bayana waa caddeeyey liummatihi jamiica shariicatihi shariicadiisa dhammaanteed waa u wada caddeeyey kamaa qaala sala allahu caleyhi wasalam si uu rasuulka ilaahay yidhi faqad taragtukum waana waqtiyadii dambe uu wafaadayay oo bal xadiisku xadiiskii dee shahiirka ahaa ee cirbad ibnu saariye uu yidhi rasuulka ilaahay baana wacdiyey mawcido ay indhii la ilmeeyeen oo qulubtina ay la cabsatay oonu nidhi markaas noo dardaaran rasuulka ilaahay waxaad moodaa mawcido ku tegaya oo asxaabtiisii sii sagootiaya mawcidadii baad moodaayo noo dardaaran xadiiskii buu dee alfaadihiisii iyo uu yahay oo lafdigii dee arbiciinkii uu soo noqlinayay aanu kuba sugnaanine laakiin ibnu maaja iyo keyrkiiba xadiiskay kuba wariyeenoo waa xadiiskii cirbaad ibnu saariya ayuu alfaadihiisii kaga midiyo markaa waqti dambe laqad taragtukum waxaan idinkaga tegay calaa mislilbaydaa'i waa meesha cad ama waad waddada cad ee toosan oo kale korkeed idinkoo ku sugan baan idinkaga tegay cala almaxajati albaydaa taasoo layluhaa habeenkeedu ka nahaarihaa dharaarteeda uu la mid yahay oo dee saa dharaartuba ay u iftiin ka tahay ee dee wixii loo arkayo dariiqii looba arkayo habeenkeedna uu la mid yaho ujeedadu wixii aa u baahnaydeen umuurtii shariicadiina iyo waxaa layguba soo dejiyeyba waan idinsoo wada gaadhsiiyey waanan idiin wada caddeeyey laa yasiiqu ma leexanayo dee waa maxajada aan idinkaga tegay bacdi aniga dabaday canha can haadihi almaxaja dee mithla albaydaa ilaa haalikunku isagu halaagsamay waayo wax kastaa waa cadiinoo waa nin dee xaqdiida uunoo cinaad uun uga tegay iyo diidmo iyo shahwadiisu raacay un mooye ruux bal markaa wixii uu garan la-iyo labsi xaggaa ugaba yimi markaa kaga leexanaya ma kaga lumaya ma jirto bal markaa waxa weeye rasuulkii ilaahay ha dhacda xataa dee waqtigii cinda alkhidaab ijmaalka tafsiirkiisu inuu kaba dambeeyo kol haddaan weli waqtigii loo baahnaayo camalfalkiisa la doonaya la gaadhine wixii ijmaal ahaa waa la suuliyey oo rasuulka ilaahay waa wada suuliyeen walam yatruk mana tegin rasuulka ilaahay albayaana cadayntii uu cadaynayay ee wixii dadka la doonayay inay kuba dhaqmaan ee lagaba reebe laguma kalifayay cinda alxaajati ilayhi waa baahidii markay dee cinda alxaajati baahida agteeda ilayhi bayaankaa loo baahday abadan daa'iman oo kolley dee waa masaa-isha meelahan ay kaba hadlaan oo kitaabkina aad buu mukhtasar uyo dee waa qaybaha aan aanu imaka kitaabku inooba soo dhiganatuu ishaaraya waxa weeyaan bayaankan dee naskii sharciga ahaa isagoo mujmala inuu yimaado wax ishkaaloo ku sugani ma jirto dee nooc tacabudna waa jira dadka daacadoodiina way ku muuqanayaan bal tan ay niyeynayeen ee u qastayeen bal markay fahmaan inay kuba camal falaan gees kalena waa loo fasirayaa ee haddaba laba xaalaa jirto waa taakhiru lbayaani can waqti alkhidaab iyo taakhiru lbayaani can waqti alxaajati ilayh bayaankii oo laga dambaysiiyo waqtigan khidaabkan yimi oo markii naskii yimi ee iyada on weli markaa camalfalkiisii iyo dee dadkii aan laba gaadhin bayaankiisii oo ka dambeeyo taasi iyadu waa shay jaa-is ah oo in fasiraadiisii iyo caddayntiisii ay ka dambayso imaatinkiisii iyo wuruudkiisii kol haddaan waqtigii dee dadka ay u baahnaayeen inay kuwa camal falaan la gaadhin iyada shay jaa-isa weeye ama oo weli waqtigii dee baahidii dadku ay u baahnaayeen bayaankii iyo tafsiirkii baaban gaadhin waqtigii khidaabkan weeye laakiin markay xaaja timaadee dee camalfalkii uu joogee loo baahan yahay dadka ay u baahdaan iyada markaa bayaankii in laga dambaysiiya taasi wax dhacaba maaha shareecadii may dhicin wax jaa-isada ma noqonayso marka taas buu u jeedaayo wuxuu leeyahay cinda alxaaja waa cinda alkhitaab waa ka dambayn karaa laakiin markii dee loo baahday bayaankaas caddaynta wixii caddeeyo rasuulku u fasiro kama buu tegin marka haddaba fa in waqaca hadday dhacdo lilmujtahidi ninkii mujtahidka ee adilada eegayay shay-un shay min daalika madkuurkaa kala mid a madkuurkana waa ijmaalkaas faqad yakuunu waxaaba dhici karta inuu noqdo licadami idilaacihi taalacashadiisa ama isku taagga uu iskuba taagee u arkay taa la-aanteed cala almubayini lihada alijmaal ijmaalka wixii caddaynaya oo wuxuu leeyahay iyadoo dee rasuulka ilaahay dabadii ay tahay waqtiyadii dambeba ay tahay nin mujtahidaa dhici karta waxa uu u arkay inuu mujmal yahay oo uu tafsiirkiisa waa ama aanay dee jaanibna u raajax noqonayn ijmaalkii agtiisa uu baaqi kuba noqdo taas macnaheedu ma aha inaan ijmaalkan shareicadii uu dee xaqiiq ahaan ugu sugan yaho la caddayn iyada taa maahee ee meesha waxay imanaysaa oo dee meeshaasi ama sabab arrintu noqonaysaa in ninkan mujtahidkii wixii mubayinka ahaa aanu arag oo isagu taas dee cilmigiina ruuxna ma dhammayn karo hadduu ruuxu wax ka ogaya waxyaalo badanoonu ka ogeyn baa jirta inaanu ijmaalkii ha arkee laakiin mubayinkiisii ama bayaankiisii aanu iskuba taagin oo xaggaa sababta ijmaalkuba ay tahay nafsul amarkase dee uu mubayin jiro taas fa yakuunu markaa wuxuu noqonayaa ijmaalkaasi nisbiyan waa binisbati ilaa hada shakhs binisbati ilaa hada almujtahid maaha shareicadii si guud inuu ijmaalkani kuba sugan yahay oo dee ijmaal markaa aan tafsiir lahayn ama aan bayaan lahayn oo ku sugan shareicadii inuu yahay ee ninkan mujtahidka ayaa dee aan bayaankii aftiisii aanu kuba sugnayn ama aan aragin iskuba taagin ayuu xaggiisa ijmaalka jiraayo waa isaga nisbadii marka loo nisbeeye maha si guud oo haddii dee culimmadu amsile ay la yimaadaan oo yidhaahaan kaasi waa mujmal bayaankiina ma hayno waa ijmaal nisbiye maha ijmaal shareicadii si guud ugu sugan qowluhu haddaba saaxib almatni qowlkiisii uu yidhi walbayaanu inay mujmalkii buu fasiray oo wuxuu yihi maftaqara ila albayaan bayaankiida haddaba buu fasirayaa wixii wax caddaynayay walbayaanu bayaanku ikhraaju shay shaygii oo la saaraa la yidhaa min xayizi lishkaali waa ishkaal tan aan dee ishkaalkuna waxa weye waa waxaan wixii looga jeedoon caddayn taas haddaba ishkaalkaa sifadii iyo xaaladii laga saaro oo ilaa xayizi tajalli waa duhuur iyo muuqasho iyo wixii oo caddaada la garto wixii loogaba jeeday xaaladii loo saaro taas baa bayaan la yidhaahaa haddaba wuxuu yidhi qowlkiisaas lama carafa markii uu tacriifiyey sheekhu almujmalu mujmalkii uu matnigii inoogu soo tacriifiyey ayuu carafa albayaana bayaankiina tacriifiyey muxuu taa u tacriifiya waa liftiqaari lmujmali ilayhi mujmalkiibaa u baahan bayaan haddaba bayaankiibuu sidaa inoogu tacriifiyey wa huwa bayaanku luqatan xagga luqada adduhuurina waa caddaansho un wixii uu cad yahay uune adduhuuru muuqasho iyo walwuduuxu wuduuxay waa caddaan adigu wixii uu cad yahay oo uu muuqdo uun taas baa la yidhaha bayaan oo yuqaalu waxaa la yidhaha baana alamru watabayana baana wuu caddaaday muuqday alamru arrinkii tabayana ficilkan baana iyo tabayana iyo abaana iyo guud ahaana marka dee ficilka ayaa waxyaalaha kaba yimaada waa dee maado keliye ee laasimna waa noqdaa mutacadina way noqdaa dhammaantood abaan oo laasima jirto dee waatan waxaweyaan mubiinba waa waxaweye marka aan dee bimacna mutri laguma fasirina bimacnaa wax cad lagu fasirayo waa isagoo afcalo ah ayuu laasim yahay baanana waa saas oo kale ee uu caddeeyey iyo uu caddaaday tabayanana sidaas oo kale ayuu kuba yimaadaa ee kollayna in baano oo kale dee macno aantan ahayna waa leeyahay been halkan beynka oo kale iyo quraabulbeyn iyo waxyaalihi ashaarta carbeedka waa bannaan taas waa macno kale baana alamru watabayana bimacnaa ittadaxa waa caddaadayoo wankashafa waa faydmay oo uu muuqday taasi waa xagga luqada wa ama fi listilaaxi xagga istilaaxa fa huwa bayaanka yudlaqu waxaa lagu idlaaqaa cala atabyiin waa idlaaqadiisii cala atabyiini caddayn markaa caddaansho maaha wixii uu cad yahay iyo muuqasho ee waa caddayn wax la caddeeyo wa huwa tabyiinkaas ficlulmubayini kan wax caddaynaya ficilkii weeye hoose imaka assalaam iyo alkalaam assalaam bimacna tasliimna alkalaam bimacna takliim weeye albayaanna bimacna tabyiin bay noqotaayo muuqasho iyo duhuur markaa laguma fasirayo waa caddayn wax la caddeeyo oo taas oo kale oo bayanahu tabyiinan taas baa markaa macnuu yahay oo markaa muxuu noqonayaa waa ciddan wax fasiraysa ciddan wax caddaynaysa dee waa ficilkiiu laba imanayo caddayntiisanuu laba imanayo taasaa ficilkiisiia wayudlaqu waxaa lagu idlaaqaa cala daliili daliilka alladii daliilkaasoo xasala bihi lbayaanu daliilkan wax caddaynaya ee bayaankani uu kuba xasilayna bayaan waa la yidhaah oo daliilka naftiisan dee isagu keenay bayaankan hayaa isagana bayaan waa la yidhaah waidlaqu waxaa lagu idlaaqaa cala alcilmi cilmiga alladii yustafaadu min addaliil tani waa madluulka daliilka un oo waxaan daliilka aan ka faa'iidaysanayno ee dee bal markaas ee madluulkiisa iyo macnihiisa ama taa aan ka qaadanayno taasna waa lagu idlaaqaa bayaankan walmusanifu musanifku jaraa wuxuu ku socday cala alawali ka hore oo ah bimacna tabyiin oo ah mubayinka ficilkiisa oo caddayn wax la caddeeyo ah ina waa kaa yidhi walbayaanu ikhraaju shayeeg waa saaritaan wax la saarayo min xayis ilishkaal laga saarayo waa markaa caddayn wax la caddaynayo wa huwa alasharuka isagu aad uu halkan u shuhro badan weeye oo fa carafa wuxuu markaa ku tacriifiyey biannahu bayaanku inuu yahay idhaarulmacnaa macnihii oo loo muujiyo lilmukhaadabi kan lala hadlayo macnihii oo loo muujiyo wa idaaxuu caddayntiisa loo caddeeyo oo faqaala wuxu uhi ikhraaju shay ila aakhirih wuxu uhi wahada tacriifu tacriifkan mabniyun wuxuu ku binaysan yahay calaa maakii daraja ay ku socdeen calayhi korkiisa akharu lusuuriyiina usuuriyiinta intooda badan waxaysu meeloo khasu ay khaas yeeleen albayaana bayaanka biidaaxi maa kii caddayntii fiihi isaga fiigiisa khaafaahum qarsoodi ku sugnaa wixii aan muraadkiisa la garanayna ama wixii looga jeeday uu qarsoonaa oo la caddeeyo taas bay bayaankii ku khaas yeeleen waana sida tacriifka matniga inoo yaal akhar alusuuliyiinna waa siday kuba socdeen wa minhum waxaa usuuliyiinta ka mid ah man yudliquhu ku ku idlaaqa bayaanka calaa kulli iidaaxin caddayn dhammaanteed wax kastoo wax caddaynaya sawaaun taqadamahu khafaaun am la ama waxaa wax qarsoon oo macno ahaayoo la garan la-aayoo uu fasiruu caddeeye ha jirto ama wixii oo cadoo yimi uun haba noqoto oon dee isagu qarsoonayne oo yaan isagoon markii hore wax qarsoon oo loo baahanyay in la fasiro aanay kaga horeyn cadayntimi haba noqotee wixii idaaxa dhammaantiina way kuba fasiraan oo marya barhkood baa ku idlaaqa buu yidhi haddaba waqad intaqada uu bushiyey almusanifu musanifku nafsuhuna fahantiisa waa duweyne hada tacriifa tacriifkan tacriifkan ah albayaanu ikhraaju shayi min xayisi alishkaali ilaa xayisi tajali taas oo kale uu bushiyey isaga naftiisaa bushiyey maantana waa kan kitaabkiisa inoogu soo dhigtay fii kitaabihi alburhaan kitaabkiisa alburhaan la yidhaaho oon hore usoo yar sheegnay oo kutubtan dee fandigana dee asaaskaba u ah kitaabkaasuu kuba bushiyey raqamkiina waa ka tilmaamaya walow dabcadii hore kitaabkan boqoliyo sagaaliyo konton halka boqoliyo afariyo labaatanka ahayd kolleyna dabcadan dee mara dabcadiisa labaad ee kitaabka ee inta badan jirta dee waxa weeyaan waa raqamka hore boqoliyo sagaaliyo kontonka ahayd oo suurtagala dabcad kala duwan ama dabco kale inay ahayd ama labada tan taa hore dee ay sawaabka tahay kitaabka burhaan buu kuba bushiyey muxuu u bushiyeyna wadaalika oo kolley hadal buu yar lahaa markuu taa horreysiiyey uu kaba cabiray weliba suu kaba cabiray tacriifkan waa bacdu man yunsabu ila alusuuliyiina baa ku tagu kaba cabira waa qolooyinka usuuliyiinta loo nisbeeyo barhkood ayaa tacriifkaa ku tegay markaasaa wuxuu idhaahaa haba ahaada wixii looga jeeday mid ku wareegaya wain kaanat muxawimatan cala almaqsuud cibaarada ama imaka tacriifkan mid ku wareegaya oo dee ujeedadii lagaba lahaaye laakiin haddana wuxuu kaba cabiraa laysat murdiya mid dadka qancinaysa oo dee ama raaligelinaysa dadka ama aqoontaas sare halkan u lahaa ma aha sababtuna wuxuu leeyahay alfaado ama cilmulkalaam iyo kaba yimi ama halkan aan loo baahnayn sida alxayiz iyo atajalli iyo ayay kulansatuu taasba waxa weyan ayuu kuba cileeyaa deetu weliba yidhaha dadka basaa'irta wadawul basaa'ir markay noqoto san oo kale tacriif sheegayaan ama xuduud sheegayaan waxyaalo in cibaaro in wuxuunbay dee xuduuddii ku koobaan cibaaraad u noqonaysa qawaalid iyada iyo wax dee matalan iyadii uun leegoo laguba sarjaro ama iyadii uun muraadkeedii lagaba fahmo oon iyadiina qaradkii lagaba gaadhoon kana gaabnayn wax ziyaado oo laga maarmaano aanay ku sugnaynoo kii mubtadi aana fahmo kii muntahiga ahaana uu fiicnayso taasay ulama yimaadeen waa hadalku yidhi waana haddaasan si inoo tacriifiyo dee kolleyda taasi waxaa iska yari jira uun kolkol waxyaalaha in badan lagu socdee intii badnayd dadkii fannigaasi ay kuba yimaadeene dariiq noqotay masruuka sida looga tagaa ayaa yar adagoo khazali baa isagoo dee fannigan usuul ama cilmigan usuul kolley cilmi kalaam oo qayb badanana way ku soo dareen kalaamka waxbay kaga soo dareen oo waxbaa ka soo galay qarnigii mala afraadba markii la soo gaadhay cilmigan kale mandiqana xaggan tacaariifta iyo waxyaalo kaloo badan ayaa isagana kaba soo galay oo kale walow isri malaa kalaamkiis kaba dhowr oo uu taasna lahaa in laga dhowray ahayd ayuu haddana dee wuxuu kuba dhacay isagoo kitaabkiisa nususfo muqadimo dhan oo mandiqa uba yeelay taasoo markaasuu yidhaha walow ay dee uu arrinta inta soo qaado ayaa adigu wuxuu hadal yidhaahaa yar go-itaanka laga go-o ama dee waxa weyaan soo fidanbu kaba cabare wixii ma'luufka ahaa ayaa adagoo taasaa keenta bal ina dee kaba tegi waayo dee waana laga yaabaa inuu dee meelaha uguba badsaday ama cidda uguba badsatay jaanibka xagga mandiqaba noqdo bal markaa waxaa laga yaabaa isagoo busheeyey inay taaba noqoto kol haddii dee intii badnayd usuuliyiintu ay kuba socdeen oo marka wuxu uhi wadaalika waa hadalkiisii macnii adigu kolley faxwii kalaamka ama hadalka wixii kuba sugnaa sheekha jaweyniye wadaalika sababta intiqaadkaasna waxa weeye waa liwuruudi cibaaraatin cibaaraat soo aroorkooda ay xaddan kusoo dhex arooreen laa yambaqii aanay habboonayn iidaacuhaa in la wadeeco dhigo la dhex dhigo oo la raaciya tacaariifa tacaariifta waa alfaado dee lagana maarmi kari lahaa meeshana kaba bixi laha dhici kartana fanni kaleba kaba soo jeeda wadaalika mithlu lxayiz xayiska oo kaleba weeye sababtuna waxawey wadaalika kaasna waxa weya natabiina caddayntan wax la caddaynaya amrun macnawiyin waa amar macnawi ah ina waa wax ujeedo la fasirayo uune walmacnaa macnahana laa yusafu laguma istifeeyo bilistiqraari fi lxayis xayiska dee bal matalan meesha faraaqa oo kale ayaaba laydhama waa dee lafti cilmi kalaambe waa ka inoo fasiri doona walow aan dee ku fasirnay uun sifada iyo xaaladii ishkaalka oo wixii laga bixiyo sifo iyo xaalo caddaansho iyo muuqasho ama duhur loo saaro xayis asalka hore waxyaalahan ajsaamta oo kale xataa jismi mutawahama haba noqdee makaanka la islayay dee wuu shuqlinayaa oo kale iyobay xayis u isticmaalaan haddaba wuxuu leeyahay dee taasna wax maxsuusa ayaaba xayis loo isticmaalaya shay macno ah looma isticmaalahayn oo wuxuu leeyahy walmacnaa laa yuusafu laguma sifeeyo bilistiqraari sugnaansho filxayizi xayis uu kuba sugan yahay liana alxayiza walfaraaqu waa meesha faraaq ahe almutawahamu loo suuraysanayo ama la suuraysanaeed ee la takhayuli alladii kaasoo yashqaluhu shayun shay shuqliyo macnaa shay xataa yar tawahumba haba noqdee jismi ama shay maxsuusa halka laleeyahy waa makaanka uu shuqlinayo ama inta uu haysanayo faraaqa taas baaba xayis lagu magacaaba dee halkana macaani bay ahaydo waxtaa lagu sifeeye maaha wahuwa min alfaadi almutakalimiino bal umuurahaasuu u naqdiyey ee laakiin muhimku macnuuse waa waadix dawaana say in badani kuba socdeen waana iyagoo dee tafsiid ruuxii u basinaya uunu bal wuxuu bayaan kuba yimaado u fasiraya waman intaqadahu ciddii tacriifkan bushisayna waxaa kaba mid ahaa iyaguna alaamidiyu aamidigeena hore usoo maray magaciisa iyo nisbadiisa iyo umuuraha liannahu oo isaga kitaabkiisana waan soo maray xagga isaga ku yaalle liannahu wuxuu isagu u bushiyey tacriifkani hayru jaamicin mid isagu wixii maxduudka ahaa ee la xadaynayay ee bayaan kuba imanayay ma wada jamcinayo ee bayaan ficligii mubayinka tabyiinkii unbay noqotee bayaankii qaybahan kale uu inoo sheegay lagu idlaaqayay lafdigani ma shamlinayo kollay markuu taabush iyo burhaan wuxuu doortaa hadal uu ka soo naqlinayo baqilani ama alqaadi abubakrin oo kutubta usuulka markay qaadi idlaaqaan haddaanay dee kitaab muctasilo ay wax ka soo rarminayaan aanu jirin oo cabdijabbaar laguma fasirin qaadigaas dee walow adda funuun kala duwan ay dhici karto jirto ama fiqigii caadiga ah xanaabiladna aan soo marnay abuyacla inay qaadiga markay idlaaqayaan ku idlaaqaan laakiin kutubta usuulsha khaasatan kutubta dee ah malaa dariiqada mutakalimiinta kuba timaama dariiqada ay shaafici yidhaahaan waxay bal maalan qaadigay sheegaan waa baqilaani imaamkaa la odhanaya isagu kasoo naqliyaa wuxuu kuba fasiraa doortaa in la yidhaahba albayaan huwa daliilun bayaanku waa hadal kooban bayaanku waxa weeye waa daliilkan dee cadayntu ay kuba sugan tahay sida dee idlaaqan kaleu inoo sheegay shaarixu marka aamidina wuxuu bushiyey liannahu hayru jaamicin fa ina almubayana kii la cadeeyey ibtidaan marka hore oo ujeedadu wixii marka horeba isagoo waadixoo bayaankiisu la socda yimi alladii kaasoo lam yusbaq biijmaalin lam yusbaq aan lagala horeeyin ijmaal oo ijmaal la yidhaaho dee macnihiisu waa qarsoonyo tafsiir u baahan ka horeeyena aanu jirin marka horeba isagoo bayaana yimi isagoo cad mitlu samaain ardin jidaarin laa yadkhulu fi hada tacriif tacriifkan ma soo gelayo oo waxa weyaan tacriifkan wuxuu ku koobnaanayaa wixii macnihiisu qarsoonaaye la cadaynaya un ee wixii marka horeba isagoo waadixoo cad yimi tafsiirkani ma shamlinayo maca annahu bayaanu isagoo kaasba bayaan yahay dee cadayntiina waa waxaa cad ee muuqdeen fa yakuunu tacriifu markaa tacriifku wuxuu noqonayaa khaasan mid khaas ku ah bibayaani lmujmali wixii mujmalkaa cadayntii kama de kana markaa laba jaanib baa laga naqdiyey jaanib waa jaanibkaa juweyne kaba naqdiya uu inoo soo sheegayoo alfaadahan iska siyaadada ah oo waxaanu yidhaahaaba dee marka wax la xadaynayo maqaasida xaddii waa inay noqoto uun wax lafdigan ama alfaada lalaba yimaado uun qaalab u noqonaya ama qaalib u noqonaya iyo weel oo kale intan la xadaynayo ujeedadu ziyaadana aanay ku sugnaanahayn nuqsaanna aanay ku sugnaanahayn oo qusuur wixii muraw dee markaa la yidhaha san imika ay kuba beshiyeen waa kayru jaamicin oo kale taasna aanay ku sugnayn alfaada dee ziyaado ah oo aan dee meeshii loogu baahnaynba tacriifkiina aan la soo qaadan jaamickaasi isagoo ku bushiyey ama aamidina waa xaggan inaanu jaamic ahayn qowluhu ikhraaju shay almuraadu bilikhraaji idhaaru macna lmubayani waa mubayinkii makamahu waa bayaankii kaasi waxa weeyaan waa ism mafcuulo waa wixii la cadaynayey macnihiisoo la muujiyo lilmukhaadabi kii lala hadlayay wa idaaxu iyo idaaxiisa kaas baa ikhraajka looga jeedaa wahada kaasna waxa weye marka ikhraajka taa lagu fasiraya cala ana albayaana yudlaqu cala ficli lmubayini kii isagu wax cadaynayay ficilkiisa in bayaankii lagu idlaaqayo huwa tabyiinu kamaa qadamna dee waana sida marka horeba inoo soo sheegay wa qowluhu min xayisi lishkaali ay min sifati waxaali lishkaal sifada iyo xaalada ishkaalka oo ishkaalkuna ah walishkaalu huwa khafaau lmuraadi waa wixii loo jeedo qarsoon baxaysu meeloo laa yudraku aan la haleelayn oon la garanahayn almaqsuudu waxaa looga jeedo min alafdi lafdigan ishkaalkaas ba weeye haddaba kaas oo la xaaladiisa laga saaro ama meesha ishkaalkii la suuriyo kaas baa bayaan ku yahay wa qowluu ilaa xayisi tajali uu yidhi ay aduhuuri waalwuduux wadaalika kaasna duhuurka iyo wuduuxaasna yatimu wuxuu ku taab noqonayaa bibayaani sifati sifada cadaynteeda waa sida tii uu lahaa cadamu macrifati sifa oo kale waa qiimu salaata misaalkii aw ilmiqdaari miqdaarkii siyaalkii uu inasoo yidhi ijmalku wuxuu ka ima yimaadaa cadamu macrifati lmiqdaar sida waatu zakaata oo kale aw tacyiin ilmuraad ama wixii looga jeeday oo la cadeeyo sida halkii dee ilaa an yacfuuna aw yacfu aladii biyadii cuqdatu nikaax iyo quruudii iyo kuwaas oo kale kamaa taqadama si noo soo hormaray umuurahaas baa dee bayaankii uu ku xasilaya uu imanay wa qowluhu waan ka baxnay markaa mujmalkii iyo bayaankii saaxib almatni qowlkiisa uu yihi wannasu maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan markaa afar ama waxaan haysanaynaa horta imika halkan casharkan mujmalkii iyo bayaankii baan aragnay naskiina waxa uu yahay buu inoo fasiraya hadhow daahir iyo muawalba dalaalooyinka alfaada kaba yimaada abal inoo hadhi doona wanasu nasku maa waxa weeye lafdi laa yaxtamilu aan ixtimaalayn ilaa macnan waaxidan macno keliya uun mooye qowlka uu yidhi haddaba lamaa carafa markuu tacriifiyey sheekhu almujmala mujmalkii wa carafa uu tacriifiyey albayaana bayaankiina uu inoo soo tacriifiyey ayuu dakara sheegay annasa naskii buu sheegay liannahu nasku huwa almubayinu lilmujmali waa kaa macnihiisu cad yahay macno labaadba ma ixtimaalayo markaa kii mujmalkaa ka fasiraya weeye wa huwa annas luqatan xagga luqada cibaaratun can iduhuuri muuqasho iyo duhuur buu cibaaro kaba yahay wa minhu markaa dee macnaha duhuurka inuu leeyahayba ama xagga macnaha duhuur ayaa sumiya loo magacaabay oo kursiyulcaruusati haweenaydii caruusada ahayd kursigay ku fadhiisanaysa ee habeenka arooska halkii lagu soo fadhiisinayay sidaasaa loogu magacaabay duhuurka inuu macnaha annas leeyahay minasatan minaso dee iyaga un maahae waatan imaka haddii xafladi ay jirto meeshaa loo dhigo cidda bal xafladan dee ama hadal ka jeedinaysa ama bal adigu waxa weeyaan taas oo kale korasay kusoo fadhisa ama meesha ayaaba minaso iyadna laguma magacaaba haddaba kursigii caruusada ayaaba lagu magacaabay minaso maxaa loogu magacaabay waa liduhuuriha muuqashada caruusadii ay muuqanaysa caleyhi calaa hada alkursiy marka luqada macnaha duhuurba annasu leeyahayoo min asana waa halku kaba soo jeedo macno duhuur baa ku sugan waseyadkuru musanifu daalika musanifka taa sheegi doonaa wannasu istilaaxa naska xagga istilaaxa carafahu biqowlihi wuxuu sheekhu ku tacriifiyey qowlkiisii uu yidhi ma waa lafdi laa yaxtamilu aan ixtimaalahayn ilaa macnan waaxidan oo haddii imaka mujmalkii uu laba macno iyo wax ka badan ixtimaaliya iyadoon midkoodna ka kale masiyo kalahayn oo mid ka raajaxsani ka kale aanu jirin daahirka inoo dambeeyaana laba macno laakiin kala muuqasho badanunoo midkood ka raajaxsaniyo ka kale uu ixtimaalayo iyo mu'awalkuba waa laba macno uun mid kastabe nasku macnahaas mooyee macno kale oo lafdigani keenayaa ma jirto oo bal matalan taas baa laydha ay yadullu wuxuu tilmaamayaa oo uu faa'iideynayaa ma wa qowluhu fa qowluhu ma ay lafdun weeye wa qowluhu laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan ay yadullu wuxuu ina tusayaa calaa macnan waaxidin qatcan iyadoo dee taasi wax go-an ay tahay walaa yaxtamilu hayrahu hayrkiina ma ixtimaalayo wa hada huwa annasu sariixu nasku hadduu hayru sariixiyo ixtimaal waa ku imanayaaye naska sariixii kaa weeye wa mihaaluhu qowluhu tacaala muxammadun rasuulu ullah faalaayatu aayaddu nasu nas weeye sariixun cad fi anna muxammadan sala allahu calayh wasalam rasuulullahi dee macno kaluu ixtimaalaysaana ma jirto wa qowluhu tacaalaaba weeye mihaalkii liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin tarabusu arbacati ashhurin waa halka arbacati ashhur faalaayatu aayaddu nasu nas waxay ku tahay fii qadri muddati tarabusi dadkaa dumarkoodii kaba dhaartay muddada horta la siinayoe la sugayo ee kol hadday muddadaasi dhammaato dee waxaa laga markaa meesha yaalaawnaye ama inay sii daayaan ama ay wixii kaba noqdaan muddadii waa afar bilood afartii bilood nas bay ku taho dee wax ka yarna ma ixtimaalayso wax ka badanna ma ixtimaalayso afar biloodu in ka yar ma ixtimaalayo laftigu in ka badanna ma keenayo afar bilood buu sariix kuba yahay nas sariixa taas baa nas laydhaa qaala alqaadi abu yaclaa qaadigii abu yaclaa wuxuu yidhi hadda waxaan filaya dee ma filaya waa horan u soo sheegnay bal markaas wuxuu ahaa iyo bal umuurihiisaan kasoo yar hadalay tarjamo kooban uu leeyahay waa qaadi marka la idlaaqana kutubta xanaabiladaynu sa ku dhaco horeba waanu soo sheegnay wuxuu yihi qaadiga abu yacla wasaxiixu qowlka saxiixuu yihi markuu naski ka hadlaya an yuqaala inuu yidhaaho waxa weeye in la yidhaah weeye annasu nasku maa kii weeye kaana ahaadee sariixan mid ku cad fii xukmin min alaxkaam xukm axkaamta ka mida sariix ku ah wain kaana lafdu lafdigu haba ahaado muxtamilan fii kayrihi kayrkii wax ixtimaal iyaba haba noqdee laakiin xukumkaas isagu sariix ku ee kuba cad kaa in naska laguga fasiraa qowlka saxiixaa buuri walaysa min shardihi naska shardigiisana ka mid ma aha allaa yaxtamila ilaa macnan waaxidan macno keliya uun mooye wax kale inaanu ixtimaalin ee muhimku shardigiisu waa inuu xukumkaa isagu uu ku cad yahay taas buuri lianna haadaa mid macnaha mooye macno labaad aan lahayn yacizu waa naadir buu noqonayaa wujuudu si loo hela ama wujuudkiisu laakiin sheekha ayaa tacqiibiyo wuxuu ihi wadaahiru waxaa qowlkan daahirku waxa weeye anna haadaa kan uu abu yacla sheegayaa taasi waxa weeye waa annasu hayru sariix naskii sariixa ahaa iyo nas aan sariixayn baa jirta ka aan sariix ahayn ayaa la odhanayaaba waa kaa xukumkii kuba cad lafdiga ixtimaalbaha geli karee amaa naska sariixa waa kaan macnaha mooye macno labaadu ixtimaalaya aan jirin saa tarabus arbacati ashhur tilka casharatun kaamila fatama miiqaatu rabbiha arbaciina leyla iyo umuuraha aan intaas mooye macno kale aan yeelan karin ziyaadiya nuqsaan aanay geli karin taas baa naskii ah halkan lagu tacriifinaya amaa ka abu yacla ka hadlay uu sheegaya waa nasku marka aanu sariixayn wallahu aclam bal naskii maxaan haynaa tacriif labaad baa inoo dambeeya tacriifkan hore makhaasatanna marka dee daahir iyo mujmal iyo umuurahan laga wada hadlaye la kala fasiraye midba macno gooniya lagu fasirayo naskii maxaan ku fasiraynaa waa kaa macnaha mooye macno labaad aan ixtimaalayn waayo haddii kale daahiriga baa inoo soo socda oo dee haddii maka tan la yidhaaho ixtimaal kalea jira daahirkii buu noqonaya wayudlaqu waxaa lagu idlaaqaa annasu naska cinda alfuqahaai fuqahada agtooda calaa kulli maa warada fi lkitaabi wasunnati wax alla wixii ku soo aroray kitaabkiiyo sunnaha annahu nasun inuu nas yahayna waa lagu idlaaqaa fa yuqaalu waxaaba la yidhaahaa lanaa waxaa noo sugnaaday annaga oo noo daliila annasu naski baa noo daliila iyo walmacnaa daliilkii kale caqliga ahaa iyo macnihii waxaa kaloo la yidhaha wa nusuusu shariicati shareecada nusuusteedii mutadaafiratun waa mid iyadu dee waxaweyaan isugu kaalmaynayso isugu tegaysaba dee taas bidaalika arrinkaasoo dee waa mutadaahiray ku tahay oo ujeeddadu nusuus kala duwan oo shareecada nusuusteedii a masalada kuba sugan wa huwa bi hada listilaaxi marka istilaaxa marka la eega dambe yuqaabilu lijmaaca waalqiyaasa ijmaaca iyo qiyaaskuu qaabilaya adugu halkana wuxuu leeyahay naska marka dee usuul fiqi ahaan tacriifinayno waa kaa macnaha mooye macno labaad aan ixtimaalin laakiin idlaaq kalau yeelan karaa maha marka halkan oo kale la joogo ee alfaadda dalaalaadkeeda laga hadlaya macnahan uu leeyahay ee laakiin dee waxaa jirta isticmaalaad kale oo kolbaaba waxaa la odhanayaa dee naskiibaa sidaas ama daliilku waa naskii marka qur-aankii iyo xadiidkii wixii ku iyooma o dhan daliilkaasi ama nas ha ahaado ama daahir haba noqdee kol haddii masalada daliilkeedu aanu ijmaac iyo qiyaas ahayn ama adiladii kale aanu ahayn ee uu yahay masalada daliilkeedii ama xadiis ama qur-aan dee waxaa la odhanayaa nas waa la yidhaahaa taas hadda waa dee markan la tacriifinayo usuulkii iyo alfaadaha la tacriifinaya maaha in markaa hadaladana waaba yidhaahna wuxuu leeyahy lana nas walmacna dee markay kolkol masalaaba dee ama madhabii kala duwnaabaaba nin faqiihi soo bandhigaya isagoo aragtidiisiibuu soo bandhigay aragtidii madhabii kalena way jiraan markaasaa buu odhanayaa inuu dee masaladani seen tahay waxa noo daliila lana nas walmacna nasna waa noo daliilo waa uu noo sugnaado ujeedadu daliil qur-aan ama xadiisana waan haysanaa masaladii xukumkeedii laga qaadanayo macnahana waxa weeyaan waa daliil caqli ah ama dee wixii macquulka ahaaye kolkol dee markaa ama ay laba imanayeen ama nusuusu shariicana waa hadalladii maadaama ujeedadu markan la leeyahy lan nas walmacna ama nusuusu shariica mutadaafira bidalika loogama jeedo naskan ah maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan ujeedadu waxa ay tahay waa nusuustii guudba waxaa kaloo jirta kolkol wax ka acabsan inay isticmaalaan oo waxaaba dhici karta dee in iyagoo dee masale kaba hadlaya ay idhaahaan masalada naskiibaa kuba yimo imaam mucayana u jeedaan oo dee sida nusuustii shaafici oo kale ama axmed oo kale in badan baa kutubta xanaabilada lagu arkaya markay masaladii xataa mutuuntooda ay soo dhex gelinayaan nasa calayhi oo kale ama jaa bihi nas oo kale dee tan oo kale way dhacdaa waa naskii shaafici oo kale iyo ama nusuustii fuqada aqwaashoodii iyo waxyaalihii iyaga lagaba soo naqlinaya kolla nusuus way kaba cabiraan marka idlaaqaadkaasi waa muhimku maxaa laga rabaa dee shaksiga daalibka ahaa inuu idlaaq kastaba halkiisa uu ku ogaado macnihiisu aanu dee uun hadduu imika qabsado uun maa laa yaxtamilu ilaa nasan ilaa macnan waaxidan oo meel kastoo lafdiga nas uu ku arkayba uu taa ku fasiro wuxuu ku dhacayaa qalab iyo ishtibaah baa u iman ee halkan usuul marka la joogay alfaad dalaaleedkeed laga hadlaya macnahaasuu leeyahay macnaha guudna waa loo isticmaalayo marka ay leeyihin dee naskiibaa taa kuba yimi ama naska u daliila waaba daliilkii qur-aanka iyo xadiiskii ijmaaciyo qiyaasiya wixii adiladii kaleen iyaga ahayn baa meesha ka baxaya uun kolkol nusuustii aqwaashu markaa ayn fuqahada oo kale markay leeyihiin aqwaashoodii iyo waxyaalahaasa meeshii imanayo nas lagaba cabiraa marka idlaaqaad buu leeyahay laakiin meel kasta waa in dee halkii iyo macnihii munaasibka aad ku fasiratood ku ogaato oonu dee meeshii ishtibaah kugu iman hadaad macno macno meel kale aad u rarto waxaad ku dhacaysaa irtibaaka ama dee qalad baaba kugu imanaya wa qowluhu waqiila maa ta'wiiluhu tanziiluhu waa tacriif kale oo waqiila waxaa la yidhi annas iyadoo la fasirayo ama la macnayn maa lafdi weeye ta'wiiluhu tafsiirkiisu iyo waxaan lagu xambaarayaa isagu tanziiluhu dejintiisaa uu yahay isagaa inoo sii fasira waloan dee markii hore casharkii hore kusoo laqbeeyey hada tacriif aakharu lilnas waa tacriif labaadoo nasku leeyahay wa qowluhu ta'wiiluhu ay xamluhu xambaaritaankiisa calaa macnaahu macnihiisa lagu xambaarayo oo fasiritaankiisi waa xambaarka macnihiisa lagu xambaarayo iyo wa fahmulmuraadi minhu wixii looga jeeday fahamka laga fahmaya ayaa muxuu noqonayaa tanziiluh ay bimujaradi nusuulihi maqalka la maqlay soo gaarkan uu ku soo gaadhay soo degitaankan uu soo degay mujaradkii iyadoon tafsiir kale iyo wax loo doondoonin ayaa yufhamu la fahmayaa macnaahu macnihiisa lagaba fahmaya oo walaa yatawaqafu kuma xidhnaanayo iskuma taagayo fahmulmuraadi wixii looga jeeday fahamkii isaga wixii looga jeeday fahamkiisu calaa ta'wiilin ay calaa tafsiirin tafsiir lasii fasiriyo waasaa iyo waasaa la yidhaaho liannahu laa yaxtamil ilaa macnan waaxidan halkii hore dib ugu soo laamaya sababto dee macnaha mooye macno kalaba ma laha macnaha mooye macno kalama ixtimaalaya kamaa taqadama وتعريف الأول تعريف كوري ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أي أدق الذي ذكره المصنف أي أدق كسي حال دار وكدق من هذا كان عن هينو لأنه قد يدخل فيه كم وحسوقري الظاهر ظاهرك لأنه ظاهرك بمجرد السماع مقل كان مقل مجرد كي أي يفهم لفهم أي منه استقل لغا فهم أي معناه الظاهرة معناه معناه معنه لا فهم أي استقل آه ومعنه الظاهرة ظاهر كابا لغا فهم أي من غير احتياج baahi la-aanteed ilaa shayin aakhar shay kale loo baahdo dee daahirku macno labaadoo marjuuxun buu leeyahay marka ugu horeysa wixii lagu fasirayay ee lagaba fahmayay macnaha hore ayuu ahaaye daahirka ah marka haddii aan idhaahno maa ta'wiiluhu tanziiluhu daahirkiibaabu dee markaa isagiina halkan hoos imanaya saa daraaddeed waxa ay tahay kaa hore ayaa kan ka daqiiqsano waayo naskii mooyaane daahirkuu kaba baxaya wain ixtamala ayrahu waxa weyaan hayrahu dhe halkaas ta baa ka maqan wain ixtamala hayrahu marjuucan haba ixtimaala hayrkii oo dee laga raajaxsan yahay kii raajaxaaba marka horeba laga fahmaya ina kan kale marjuuxa waa tan u tegi doono qariino ama daliil mooye laguma xambaarayo marka ugu horeeya waxa lagu dhaqmaya lagu camalfalaya macnaha degdeg daahirkaa weeye hore markaa kol hadday taa tahay maa ta'wiiluhu tanziiluhu dee waabu soo hoos imanayaayo markaa si loo kala soco macnaha horea sii xeeldeer qowluhu wahuwa mushtaqun min minasati alcaruusi wahuwa alkursiyu haddaba qowlkiisan uu yidhi wahwa annas waa lafdigaa damasterka ahaa mushtaqun waxaa laga soo jeexday oo laga soo qaatay min minasati alcaruusi caruusna kale walow matiga aan ku arkay sharax aan ku arkayna alcaruusatu laakiin taadaa xataa baahi uma qabno alcaruus waa haweenaydii caruuska haydee ninkii cariis baaba la odhanaya waxa weeyaan tii caruuska ahayd meeshii la fadhiisinayay kuwa muuqanaysa habeenkaa dee arooska oo kale wahuwa alkursiyu lafdigan ayaa laga soo qaatay qowlkiisana uu yidhi yushiru bidalika wuxuu ku ishaarayaa ilaa ana annasa lafdigan annas fii wuduuxi muuqashadiisa uu muuqdo daahir iyo wax cad yahay yushbihu wuxuu shabahayaa alcaruusa haweeneydii arooska ahayd aljaalisata ee fadhiday calaa murtaficin meel sare ku fadhiday oo laa takfaa calaa axadin dumarka kale meesha jooga kuma qaldamayso iyada inay arooska tahay waa la garanaya ruuxna aan kaba qarsoomayn ayuu bal markaa ku shabahayaa xagga wuduuxa kaba shabahayaa walaa yaxtamilu mana ixtimaalayo an ixtimaalayn allatii laa takfa cala axad walaa yaxtamilu aanu ixtimaalayno an takuuna inay noqoto hayruha iyada hayrkeeda kuwii kalihiya aroosadii ay noqoto aan ixtimaal ahayn taasuu shabahayaayo fakadalika nasu naskuna waa sidan fii duhuri xagga muuqashadiisa alladii laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan waa dee duhuurkiisa uu kuba noqonayo mid aan macnaha keliya uun mooye wax kale aan ixtimaalayn taasuu kula mudiye ujeedadiisu waxa weeyaan in isagaa sii fasiri doonee markay noqoto ishtiqaaq ay noqoto dee lafdiga annas isagaa masar ah masarkaana asal u ah waxyaalahan mushtaqaadka ah oo masarka wax laga soo qaataaye maaha in waxa weeye masarkii uu wax kale farac u noqdo uu meel kale mushtaq uu kaba yahay isagiina taasuu kuba imaka cibaaradii ka cabiray markaa tiibu u awiilaya wuxuu leeyahay arrinku waxa weeyaanun ishtiqaaqi loogama jeedo asalka ahaayee dee markaa sarfi laguma yaqaanay ee waxay ujeeddadu tahay calaaqadan ka dhaxaysaee xagga macnaha ee duhuurka iyo wuduuxa ah oo haweeneydaas dee minasatul caruusba oo kale ama minasadii waa shaygaa muuqda ee murtaficee sarreeya kana kol haddaan ixtimaal kale ku sugnayn macnihiisiibaa muuqda oo sarreeya marka taas bay ujeedadu tahay ishtiqaaqii caadiga ahaa dee ma aha ama ishtiqaaqii dee markaas sarfiga ahaa ee markaas ma aha taasuu sii wadaayo wuxuu leeyahy wadaahiru ana almuraada biqowli huwa mushtaqu min minasati alcaruus waxaa loogaadee daahirku yahay inuu waxa looga jeedo qowlkiisan wahuwa mushtaqun min nasat alcaruus uu yahay ana almuraada alishtiqaaqu almacnawiy waa ishtiqaaqi macnawiga waa ka aan fasirno waa calaaqada macnauna wa huwa alirtifaacu walduhuur oo ujeedadu dee macnahaasaa jiro oo halkana waa macno irtifaac iyo duhuur baa kuba sugnaa isagana macnihii kol haddaan wax kale ixtimaalaya irtifaac iyo duhuurkaa kuba sugan لاشتقاق اللغوي الاشتقاق اللغوي أهمها سببتنا لأن منصة بكسر الميم اسم آلة اسم آلة ويه mushtaqatun iyadaana lagaba soo jeexdo laga soo qaatay min almasari masarka asala iyadaa mushtaqa sida ficilkiiyo waxyaalahaasba iyo mushtaqaadka kaleba masarka looga soo qaato ayaa iyadana bal markaas dee loogaba soo qaato waa dee iyadna asmaadii aaladu mushtaqaadkii bay kaga mid yihiin والمصدر أصل وأي أصل ومنه يصح اشتقاق الفعل مشتقة من المصدر وهو النص وليس النص النص كما أني مشتقا منها شدد وحوية هل كان مكان ishtiqaaqa sarfigii waa laba kelimo oo dee xuruuftii isku waafaqsan oo iskagaba mid ah lafdi ahaan iyo macno ahaan iskuba waafaqsan se imaka haddaan idhaahno imaka addarbu iyo daraba eeg xuruuftii daraba imaka addarbu kuba sugnayd ee dood iyo ra iyo ba ahayd ficilkii mushtaqa ahaana way ku sugan tahay waa laba kelimo saasoo kale dee lafdigii iyo macnihiiba wadaagsanaya markaa markay taasoo kale ishtiqaaqaasi wuxuu kaba yimaadaa jaanibkaas ama masdarka ayuunbuu kaba yimaadaa markay basriyiin agtooda noqoto ama kuufiyiin agtooda markay noqoto ficilka ayuu kaba yimaadaayo dee tanaan kutubtaa ku arkayna mulxaya uu lahaabade oo minhu yasaaxi waa madhabkii basriyiinta ama ficilkuu kaba yimaadaa marka labadii xaalo midna dee minasa ma aha oo minasa masdarna ma aha ficilna maaha ee waxa weeyaan ismu-aalo weeye markaa in labadii madhaboodtoona ishtiqaaq halku kaba imanayay ma noqonayso saa daraaddeed waxaa looga jeedaa un tan macno ah ee ah duhuurka iyo dee waa mushaabaha uuna waa xaggii duhuurka iyo wuduuxii inay iskaba shabahayaan ama ishtiqaaqii dee sarfiga ah ee macruufka ah ama ha laba yidhaaho masarka dee isagu waxyaalahan mushtaqaadka u asala ama ficilkiiba dee kii wax laga soo qaadanaya ha laba yidhaaho midna ma noqonayso waayo minasa dee ficilna maaha masarna maaha saa daraaddeed ishtiqaaqii luqawiga ahaa ma aha ee waa macnahaasunbaa loogaba jeeda walaysa nasu mushtaqan minha wallahu aclam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا